wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga oo maanta muqdisho booqday ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu ka sheegay hortiisa in dowladdiisu ay dhisi doonto gebi ahaanba baarlamaanka soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da seenab abuukar gudoomiyaha baarlamaanka brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ugu mahadceliyey wasiirka arrimaha dibadda turkiga inuu noqdo wasiirkii ugu sarreeyey oo khudbad ka jeediya baarlamaanka isagoo sheegay in sidoo kale uu tusaale u yahay in madax badan ay yimaadaan soomaaliya taasoo uu sheegay inay ka dhalatay halgankii adkaa ay u soo galeen sidii ay soomaaliya u soo gaarsiin lahaayeen isbeddelka maanta muuqda waxaana uu ka sheekeeyey taariikhda soomaaliya iyo turkiga xilligii boqortooyada cusmaaniyiinta doorkii turkiga gurmadkii baaxadda lahaa abaartii kol hore ku dhufata gobolka gudoomiyaha baarlamaanka oo ka hadlay xaaladda xarunta golaha shacabka ayaa dowladda turkiga ka codsaday inay dib u dhis ku sameeyaan xarunta ay ku shiraan oo burbur xoogan uu ka muuqdo wuxuuna si gaar ah u xuseen baarlamaanka soomaaliya uu maanta ku shirayo nasiib darra goob loogu talagalay in la dhigto baabuurta adkaysi dartii siday ugu go-on tahay xubnaha baarlamaanka in soomaaliya ay cagaheeda ku istaagto xubnaha baarlamaanka waa kuwa aada u adkaysi badan kana go-an tahay in ay dhabarka u dhigtaan howl kasta oo buuxda ilaa iyo inta ay himiladooda ka gaarayaan xaruntan baarlamaanku waa mid sidoo kale u soo adkaysatay labaatan sano oo jahawareer iyo dagaal dalka ku dhacay diidayna in ay meeshaasi ka ruqsato xaruntan waa xarunta keliya ee adduunka ka jirta sababtoo ah waa meeshii baabuurta madaxda lagu xarin jiray oo aan u rognay baarlamaan oo aanu ku dhisayno adkaysiga awgiis waa xarun hoy u ah xusuus xanuun iyo wanaagsan
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda turkiga axmed dawad ogle ayaa khudbadda uu ka jeediyey baarlamaanka soomaaliya waxa uu kaga hadlay xaaladda dalka isagoo sheegay in isbeddel xoogan uu ka muuqdo soomaaliya safarkii hore uu muqdisho ku yimid sanadkii hore markii uu weheliyey ra-iisul wasaarihiisa orduqan iyo kan maanta uu ku yimid isaga oo sheegay in dadka ay kasoo kabteen abaarta dib u dhisna uu dalku ku socdo wasiirka waxa uu u ballan qaaday xildhibaanada baarlamaanka in turkiga uu dib u dhis ku sameyn doono xarunta golaha shacabka oo aada u burbursan isagoo xusay in gebi ahaanba ay burburinayaan dhismaha hadda ka muuqda si mid casri ah loogu dhiso
muhiimaddu ma aha meeshaaad ku kulmaysaan ee muhiimaddu waa yoolka aad higsanaysaan dalkayagii weynaa ee boqortooyada cismaaniyiintu waxa uu ka bilowday teendho taasoo ahayd qarnigii saddex iyo tobnaad waayo niyadda ayaa ahayd mid sarraysa laakiin niyaddiinnu aad bay u sarraysaa waanan ku faanaynaa wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo ka jawaabaya codsiga guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu yidhi waxaad istaahishaan inaad heshaan xafiisyo iyo dhismo kan ka qiimo badan oo aad ku shirtaan
waxaan la hadlayaa fayeenka baarlamaanka intii aanaan halkan iman haddii ilaahay yidhaahdo dib ayaan u dhisaynaa dhismaha baarlamaanka annaga oo isagoo dhan eber ka soo bilaabi doona kooxaha iyagu way yimaadeen waxayna arkeen in dhismuhu uuna ku habboonayn in la dayactiro sidaa darteed waxaa gebi ahaanba dib loo yegleelayaa dhismaha oo dhan si loo dhiso mid idiin qalma muddo ka yar hal sano marka dambe aan imaaddo haddii ilaahay yidhaahdo waxaan hadal idinka jeedin doonaa dhismaha cusub kaasina waa ballanqaadka turkiga ee ma aha ballanqaad kale wasiirka waxa uu sheegay inay kordhinayaan mashaariicda ay turkiga ka wada soomaaliya islamarkaana ay dib u dhisi doonaan xafiisyada dowladda jidadka burbursan muqdisho gaar ahaan waddada madaxtooyada iyo eeraboorka isku xirta dhismaha hay-adaha dowladda goobaha xasiloon islamarkaana ay abuuri doonaan sidoo kale xafiisyo horumarineed oo ka shaqeeya meelaha xasiloon sida puntland iyo galmudug si loo soo celiyo amniga iyo xasiloonida saynab abuukar v o a muqdisho